waa tahay dhegaystayaal waxaynu warbixinteenna aynu ku soo qaadan doonaa mudanayaasha aqalka golaha guurtida somalilan oo guddi u saaray cabasho ka soo gaadhay bulshada raayidka ah shirguddoonka golaha guurtida somalilan ayaa guddi ka kooban toddoba xubnood u saaray cabasho ka soo gaadhay bulshada raydka ah gaar ahaana xubno ka mid a haweenweynaha somalilan waana kan guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaasi mudane siciid jaamac cali oo si buuxda ugu dhawaaqaya guddidaasi ay u saareen arrintaasi
موسى إبراهيم أو شعير حال محمد ديني حسن عمر أحمد نور رياض حاج عبد الرحمن عثمان جامع أحمد داهر جلدي يحويان waayahay waa waa aqbashe kow waxaana guddoomiya oo ah ninkaa loogu horyeedhiyey suldaan ismaaciil dhankiisana guddoomiyaha aqalka golaha guurtida somalilan mudane saleebaan maxamuud aadan ayaa baaq nabadeed u diray jufooyin walaalo ah oo dirri ku dhex martay gobolkaasi sool way jiraan dhibaatooyin qaranka hor yaalla maanta oo ay ugu weyn tahay taa ka dhacaysa bariga waxba carab ka dhowri mayne qayaad iyo baharsan dagaalkii weli wuu socdaa ma nabad lama qaadan afka hadda ina yidhaahe niman barakad hogaaminayo oo way tageen iyo culimo ah horena inoo yidhaahe maantana kollay qolaa tiri malaa shan casana siiya de shan casan maxaan u qaadanaa shan casan nabad waa qaadanay ma aha waxaanu ka codsanaynaa inay nabad qaataan nabad qaataan heshiiyaanna waa la dhex joogi laakiin waa inay heshiiyaan hadday iyagu isu turi waayeen qarankaa ka ka dhowri maynaab hadday iyagu heshiin waayaan oo isdhowri waayeen qarankaa ka xishoodeen ilaahay waxaanu uga baryaynaa ilaahay waxaanu uga baryaynaa ilaahay nabadda wanaaggeeda ilaahay inuu naba- nabadda wanaaggeeda tuso inta maanta ku kala dhimatay ilaa berigii ay dagaalada bilaabeen imalaa boqol kor u dhaafay hadda dee kama go-aan qaranka iyagana naar u adeegay qarankana intaasu kama go'do war waxaanu ka codsanayna labadaa reer waxaan ka codsanaynaa inay ina maqlaan oo iyagu isdhowraan oo dhowraan ragga qaranku intaasoo qof kama maarno ilaahay ha garansiiyo ilaahay ha garansiiyo kolley dee innagana xilkeedii waa inoo yaala istaayi un maahe maxaynu yeelaynaa baa inoo tahay
isla gebagabadii fadhigaasina guddoomiyaha aqalka golaha guurtida somalilan ayaa mudanayaasha ku wargeliyey in fasax dhan muddo shan iyo afartan cisho ah ay golahaasi gudagelayaan iyada oo sidii caadada ahayd ay golahaasi sii mateli doonaan guddida joogtada ah oo howlahooga qabsan doona fasaxii baynu gelaynaa berri laga bilaabo shan iyo shan iyo afartan casho oo fasaxaynu qaadqaadanayna saasaa ku mahadsanta weli waa xidhan yihi isla dhinacan warbixinta waxaa soo jeedinayay waa aniga oo ah master ayuubi intayna warbixintan lamida aynu ku kulmi doonno dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
dhegaysa shacabkayo wanaa ku dhawaaqaye si dhaqaale loo helayo awood dhulka aan beerano aan ka dhereegno dhulka aan beerano aan ka dhereegno dhegaysa shacabkaygiyo wanaa ku dhawaaqaye si dhaqaale loo helayo awood dhulka aan beerano aan ka dhereegno dhulka aan beerano aan ka dhereegno umadalan qurbaad dhex joogtidee ku dhalaalaye dadki dhoofayo soo dhowaado dhulka hooya kaalaya wada dhisne dhulka hooya kaalaya wada dhisne umad isku mari ku dhaclaamido dhagax bursi mariya qabri daara oo adigoon dhigto nin ku dheel magooday adigoon dhigto nin ku dheel magooday Tarara, tulkeenna tarxiis kumaari ku dhaxlaamido dhagax bursi mariya qabri dahare oo adigoon dhigto nin ku dheel magooday adigoon dhigto nin ku dheel magooday dhalinyarada ceel weyna iyo dharayaa la dhaanteeyo yaa ku dhaatoon cadaadlay ka dheeraanino yaa dhex joogoon qalaafo ka dhoofin abid yaa dhex joogoon qaloofa ka dhoofin abid dhalinyarada ceel weyna iyo dhanaa yaa la dhaanteeyo yaa ku dhaatoon cadaadlay ka dheeraanino yaa dhex joogoon qalaafo ka dhoofin abid yaa dhex joogoon qaloofa ka dhoofin abid gabal gabadhahiyo hooyadii dhashiyo wiilka dhiirani dhowra nabadayo dhalinyariyo waayeel dhammaanteen bulshooy dhexda wada xidho u dhaqaaqa xoogsiga dhalinyaroy gabal gabadhahiyo hooyadii dhashiyo wiilka dhiirani dhowra nabadayo dhalinyariyo waayeel dhammaanteen bushooy dhexda wada xidho u dhaqaaqa xoogsiga dhalinyaroy deragiyo nimcada mustaxiil dhextaal een dhammaaniniyo yaa ku reer dhistoonka dhaqaaqino yaan ka dheeraanin fayr firdhanawooga kicin yaan ka dheeraanin fayr firdhanawooga kicin deragiyo nimcada mustaxiil dhextaal een dhammaaniniyo yaa ku reer dhistoonka dhaqaaqiro yaan ka dheeraanin fayr firdhana uga kicin yaan ka dheeraanin fayr firdhana uga kicin dhifta berxaana qaala ankuunyaneeyaa dhex joogo dhanka bayaaxow iyo dhulkii ahow dambey dhaaxayaa imay baari caana geel ku dhama dhaaxayaa imay baari caana geel ku dhama dhifta berxaana qaala ankuunyaneeyaa dhex joogo dhanka bayaaxow iyo dhulkii ahow dambey dhaaxayaa imay baari caana geel ku dhama dhaaxayaa imay baari caana geel ku dhama